waxaan joognaa barol hosbitalka waxaan kasoo qayb galay medical camp oo lagu sameynahaya isbitaalka oo haweenka loo sameynahaya waxaan noo imaaday oo la daaway ilaa iyo lix boqol oo maamayaal ah Een, qalis waxaa lagu hagaajiyey aan afartan iyo laba maamayaal aan ku hagaajinay Aan, insha allah waxaana waa wax zaa'id ay maamayaasha ay ugu baahnaayeen waa qalinta ay u aadayeen nairobi ay u aadi jireen markaan saas daraaddeed aan ku faraxsanahay insha allah haddana waxaan aragnay hooyayaashayna intay zaa'id ugu baahan yihiin kaamkan waxaan rabnaa markaan maamayaasha reer wajeer inay ka faa'iidaystaan oo imaadaan isbitaalka oo kaamyaashan markaan hagaajinayn ay ka faa'iidaystaan haddana waxaan baqabnaa waa laba dhakhtar oo dumarka ku shaqo leh ah, isbitaalka wajeer jooga markaan tafadal isniin walba klinik oo bilcaantaa jirta oo habeenkaa jirta imaada isbitaalka imaada oo ka faa'iidaysta